waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali cabdicasiis axmed gurbiye arintan khilaafka ee baarlamaanka ee ku wajahan jawaari afhayeenka baarlamaanka casilidiisa qolana ay u ololeynayso in la casilo qolana ay kasoo horjeedo khilaafkaasi muxuu ku salaysan yahay
walaal meer waa mahadsan tahay arinta khilaafka wuxuu sal ku hayaa sida ay leeyihiin qolada mooshinka keentay kadib markii laga war helay in ay jiraan xildhibaano doonaya inay mooshinka keenaan xukuumadda marka taa ayaa keentay in xildhibaano xukuumadda ah oo u badan wasiirada xukuumadda ee ku jira baarlamaanka iyo qaar kale inay keenaan mooshin ka dhan ah qaarkood markaad la sheekeysatid waxay leeyihiin sababta ay u keeneen waa isdifaacid ay difaacayaan xukuumadda marka waxa mooshinka wada waa xildhibaanada wasiirada ah ee ku jira xukuumadda oo gaaraya ilaa afartan xildhibaan waxay kaloo haystaan xildhibaano kale oo ayagana qaab kale ay ku heleen oo taageerayaal ah marka xildhibaanadaas weeyaan xildhibaanada jawaari ka wada waxayna leeyihiin sababtaan u keenay waa isdifaacid ku saabsan xukuumadda iyo jiritaankeeda aan difaacayno
marka taasi macnaheedu waxa weeye waa saddexda dhinacay dowladdu ka kooban tahay dhismayaalkeeda laba ka mid a ishaya weye macnaheeda ha waxaa ishaye sharci dejintii gaar ahaan aqalka golaha shacabka oo aqalka hoosa iyo xukuumadda marka xukuumadda si ay isku difaacdo waxa ay adeegsatay wasiiro ilaa afartan ah oo xildhibaanaha oo ku jira xildhibaanada ku jira baarlamaanka ayay adeegsatay kuwaas oo ayagana garab badan ka helay xildhibaano kale oo golaha shacabka ah waxayna doonayaan inay ridaan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari isla maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka lafahantiisu sidaa ayuu u sheega oo wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha ayaa ka dambeeya aniga hawshan laigu haya amaba laila dabacsan yahay macnaheeduna taasu ujeedaa miya ha arrinta ula jeeda waa taa because waxa xildhibaanada ka keena mooshinka waa xildhibaanadii wasiirada ahaa weeyaan marka taasoo ka wadaa dabcan ayagana wayba qirteenba way sheegeen waxa waxay ka hortegayaan mooshin laga keeno xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha ka yahay dabcan kheere gartay khilaafka haddaba labada dhinacis haya garanay salka ma wuxuu ku hayaa maalin dhoweyto sharikad ayaa d b world ayaa waa kii wadanka laga xarimi jiray arrimahaas intee inleg buu xidhiir la leeyahay khilaafkan labada dhinac kama marnan karo inkastoo mooshinkan laga keenay ra-iisul wasaaraha ee yaalay aan weli kor usoo bixin uu horeba u yaalay laakiin qeybahana qeyb uu ku yahay hadda xildhibaanada qaar oo aan la sheekeysano waxay leeyihiin waxaan soo saarnay waa xeer ee ma ah soo jeedin xeerna waxa weeyaan waa low waa sharci waxaynu sugayaa madaxweynaha saxiixiisa kadibna xukuumadda waxay ku qasban tahay inay fuliso oo ay dalka ka ceeriso shirkadda d b wall marka ma cid diidan baa jirtaa ma dhanka xukuumadda oo diidadu ka socotaa in go-aankan la meel mariyo ee d b wall sharikadaas laga qaata ee baarlamaanku ay ka soo saareen madaxweyne madaxweynaha weli ma uusan saxiixin waxaa laisku haystaa fasiraadda waxa madaxweynaha loo gudbiyey haddii laakiin xeer ay tahay madaxweynaha uu ku qasban yahay inuu fuliyo marka waxa la gudbiyey golaha shacabka iyo aqalka sare waxay leeyihin waxaanu gudbinay xeer madaxweynaha wuu ku qasban yahay inuu saxiixo xukuumaddana way ku qasban tahay inay fuliso halka dhinaca kale oo weli ka jiro aanay weli saxiixin madaxweynaha aanu saxiixin oo dibudhac halkaas uu ka jiro fasiraadana waa laisku khilaafsan yahay sidaan kuu sheegay
marka tan kaleet madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu midna arrintan kamaynan hadlin sida jawaari uu sheegayna ra-iisul wasaaruhu shakigaas ka qabaa inuu soo riixayo arrintan sidaad u dhigtayna dowladduna iyadana ama xukuumadduna iyaduna difaac bay ku jirtay oo hawshan lala maaganaa bay ka hordegtay marka madaxweynuhu isagu arrintaasi miyuusan wax luga la soo galin madaxweynaha wuxuu la kulmay guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba wuu arkay uu la kulmay wuuna ka dhegaystay jawaari wuxuu u sheegay madaxweynaha in uu labo go-aanoo mid qaato oo ah inuu marka hore sheego halkuu ka taagan yahay weerar uu sheegay inay xukuumaddu kusoo qaaday sharci dejinta laba wuxuu u sheegay in uu soo dedejiyo codka kalsoonida in loo qaado oo aqalka laga dul qaado ciidamada ay xukuumadda dul dhigtay islamarkaana cod cod la geliyo kalsoonida guddoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha wuxuu codsaday dhankiisa in uu sida xal laga gaaro xal siyaasadeed jawaarina dabcan wuxuu soo jeediyay haddii xal la gaarayo tan keliya inay tahay in xukuumadda maadaama iyada mooshinkan ay wado in ay shir jaraa'idinta qabato ay dhahda annaga ka xukuumad ahaan shalayna annaga keenay mooshinka maantana annaga ka laabanayno taasoo sida muuqato ku adag madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sidaa sameeyaan marka mooshinkan ilaa iyo axadda tobankii maalmood ee loo qabtay ee jawaari uu u qabtay waxay ku eg tahay axadda soo socota ilaa axadda soo socota waa in mooshinkan la hor keenaa golaha shacabka ka doodaa islamarkaana oo go-aan ka qaataa oo codka kalsoonida la geliyo guddoomiyaha golaha shacabka taas macnaheeduma waxay ka dhigan tahay mar hore waxaan maqlaynay go-aankan inuu dhicisoobay ama uu heli waayey tiradii loo baahnaa uu gaari waaye marka taa macnaheedu waxay kadhimantaka dhigan tahay go-aankan weli wuu socdaayo ma dhammaanin dhanka mooshinka jawaari ka dhanka may ma dhammaanin ma dhammaanin jawaari wuu hadlay mooshinkanna wuxuu rabaa inuu la hor keena aqalka jawaari wuu ogolaaday mooshinka marka waxaa laga sugayaa habdhowrayaasha iyo guddoonka golaha ayaa laga sugayaa inay maalin qabtaan oo mooshinka loo codeeyo marka qaybtan mooshinka taageersan waxay u baahan tahay boqol siddeetan iyo afar si uu u dhaco jawaari
markaad isku soo duubto maxaad is leedahay arrintan way ku soo dhammaanaysaayoo isririixadkani dhankay u socdaan markaad fiiriso waxaa aaminsanaha in lagu kala bixi doono codka sharciga oo dhankee inay noqoto u badan tahay ma in jawaari ay xaggiisa may jawaari kalsooniyu haystaa oo maxay ka dhigan tahay kalsooni jawaari oo sii joogi doono oo kuwa hadlayay ee uu lahaa tiradii baan dhannayn hadalkaasi waa waxuu isku huba macnaheedu way ka dhigan tahay
saasay dadka aaminsan yihiin falanqayaasha arrintani cabdicasiis dowladdan markii ay ay dhismaysay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laga soo bilaabo waxay sheegeen in khilaafyadan iyo isdaba socodkan iyo ishaysigan lagu mashquulay ee siyaasadihii la fulin lahaa iyo horumarkii dalkani u baahnaa in arrintaasi dowladdani ay ka fogaan doonto ma u muuqataa inay taasi ku fashilantay dowladdani ha aad iyo aad ayadoo hal sana jirta mar haddii oo xasilooni darro siyaasadeed oo dalka ka jiro waa nasiib daro tan waxay keeni kartaa ama soo isdejin kartaa inay guud ahaan hay-adihii dowladda ay burburaan adoo soo koobaya ma waxay u eg tahay khilaafkii khaliijka ee socday muddada ee laguha la soo galay soomaaliya ee ugu dambeyn deep world ay taagnayd tii inay weli ku rafanayso soomaaliya maxaad is leedahay may keliya maaha dowladda dalkan wuxuu meelo badan oo dhibaato ka jirta dhanka dhaqaalaha jirto dhanka siyaasadda jirta dhanka amniga jirto marka waxay ahayd inay wax badan qabsoomaan oo hay-adaha dastuuriga ah gaar ahaan hay-adaha sharciga dejinta iyo golaha fulinta ay si hal meel wax ka wada arkaan marka waa nasiib daro maanta iyadoo dalkii uu xaaladan marayo in labadii awalba ma jirin hay-ad garsoor oo hadda garsoorka waxaa iska iska maamusho oo magacaawada xukuumadda marka labadii hay-adoo keliya taagnaa hay-adihii dowladda inay isku dhacaan marka waa nasiib darotan waxayna keeni kartaa in dalka uu meel xun sii aado
ugu dambeynta arrintan saameyn intaa in la-eg bay noloshii waddanka iyo fulintii siyaasadaha iyo dareenkii shacabka intaa in la-eg bay saameyn u geysatay wax badan ay ugeysata dadka niyadjabbaa ka muuqda hadda beesha caalamka xitaa way ka niyadjabsantaha oo hadda waxaa hadlaya ergeyga gaarka goordhow qaramada midoobe uqaabilsan soomaaliya oo lahaa waa in la kala saaraa awoodaha dowladda oo cid cid kale aysan ku xadgudbin marka niyadjab xoogan baa shacab iyo iyo xitaa hay-adaha caalamiga ka muuqda cabdicasiis aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis axmed gurbiye
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali